wararkii naga soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in weerar toogasho ay dad badan ku daateen uu ka dhacay gudaha dalkaas laba guri oo ku yaala magaalada lusikisiki ee gobolka stirinkaab ee koonfurta dalkaas ayaa ka dhacay weeraradan kadib markii rag hubaysan ay la dhaceen qoriyaasha sida darandooriga u dhaca sida ay sheegaysa warbaahinta inta la xaqiijiyay waxaa ku dhintay weerarkan ugu yaraan toddobiy toban ruux oo u badan dumar sida ay sheegayaan ciidamada ammaanka ee dalka koonfur afrika iyadoona lala tacaalayo siddeed iyo toban kale oo lasoo warinayo in xaaladooda caafimaad ay halis ku jirto sida laga soo xiganayo dhakhaatiirta durbadiiba goobta ay wax ka dhaceen waxaa isku geedaamay ciidamo tirabeel ah oo ka kala socda laamaha kala duwan ee dalkaas dalka koonfur afrika ee dhaca qaaradda afrika waxaa marar badan ka dhacay dilal wadareedyo ay ku go-een dad badan xukuumadda dalkaas ka dhisan ayaa in badan lagu dhaliilaa inaysan waxba ka qaban amniga dalkeeda in badan dadka u nugul weerarada ceenkaana waxaa kaalinta koowaad kaga jira soomaalida degta dalkaas bil weliba iyo maalin kasta warbaahinta ayaa soo tebisay in burcad koonfur afrikaan ah ay dil bareer ah u geysteen dad ka soo jeeda soomaaliya iyagoo ku sugan goobtooda ganacsi iyadoona ciidamada booliiska ee dalka koonfur afrika ay ku andacoodaan inay ku raad joogaan qolyaha fuliya weerarka lamana arkin ciidamada booliiska oo maxkamad soo taagaya dad gacan ku dhiigla ah oo dilay dad kale